halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos aad uga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska africa iyo internet-ka oo ah v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa talaado julaayana waa lix iyo labaatan sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan v o a washington idaacaddanana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah saare cabdi axmed iyo jamaal axmed cusmaan
dadka dhintay oo ku dhintay meeshaan lagu xanaaneeyo dadka oo dadka dhimirka waxa si ka yihiin waayo meesha marka dadka dhintay ilaa hadda qiyaasta booliiska report gareeya kaal iyo toban qof baa lagu sheegay dadka dhintay halka dhaawac uu yahay labaatan iyo lix
kaasi waxa uu ahaa cabdifitaax cabdulaahi warsame oo ka mid ah soomaalida ku dhaqan magaalada tokyo ee waddanka jabaan oo ka hadlaya weerar ka dhacay magaaladaasi oo nin midi wata dad ku laayay meel dadka curyaamiinta lagu xanaaneeyo qodobada kaleed ku maqli doontaan barnaamijkeenna waxaa ka mid a shirweynaha xisbiga dimuqraadiga uga soconaya magaalada filadelfiya oo khudbado ay ka jeediyeen mas-uuliyiin kala duwan kulankii jaamacadda carabta oo laga soo saaray warmurtiyeed lagu taageeray dadaalada nabadda ee bariga dhexe qodobadaas iyo kuwo kale ayaad barnaamijka ku maqli doontaan balse marka hore warkii dunida xisbiga dimuqraadiga ayaa shirkooda qaran oo afarta maalmood soconaya wuxuu uga furmay magaalada bariga waddankan ku taalla ee filadelfiya si ay u muujiyaan midnimo xisbiga dhexdiisa ah kadib markii ay soo baxday iimeelo la helay oo muujinaya sida la sheegay inay jirto dabin daabyo loo geysanayo ololaha musharaxa xisbigaasi hillary clinton ay kula tartamayso xisbiga kale ee dalkan maraykanka isaguna ka jira ee dimuqraadiga oo uu hogaaminayo donald trump waxaa ka mid a mas-uuliyiinta kulankaasi caaweyto joogay kana hadlay stephen rawlins blake oo ah duqa magaalada baltimore oo sidoo kale ah xogayaha guddiga qaranka ee dimuqraadiga oo shirka furay inta aanu bilaaban shirkaasi ayaa sanders waxa uu taageerayaashiisa u sheegay in ay iyagu isagu uu ka dambeyn doono clinton isaga oo midnimo ugu baaqay islamarkaasina ay kaga adkaan doonaan sidaasi donald trump oo xisbiga jamhuuriga isagu dhowaantan ay u ayideen inuu noqdo musharaxooda doorashada madaxtinimo u matali doono bisha novembar ee sanadkan marwada koowaad ee dalkan maraykanka michelle obama senator elizabeth warren iyo senator bernie sanders ayaa intooduba waxa ay ahaayeen dadkii furay shirkaas shirweynaha xisbiga dimuqraadiga waxa ayna muujiyeen taageerada ay u hayaan hillary clinton oo ay sheegeen inay barbar istaagayaan
toddobylabaatan jir siiriyaana oo isku qarxiyay magaalada anisburg ee waddanka jarmalka isniintii kaasoo dilay naftiisa islamarkaasina dhaawacay tiro kale oo badan ayaa waxa ay isis sheegtay in uu ahaa ruux iyagu ka tirsan sida ay baahisay warbaahinta maq oo kooxdaasi isis afkeeda ku hadasha amaq ayaa ku warantay in qofka weerarka qaaday uu ka jawaabayay weerarada ka dhanka ee isis ee dalalka reer galbeedku ku hayaan kooxdaasi sarkaal sare oo dhinaca amniga u qaabilsan bavaria ayaa ku warramay in ruuxa weerarka geystay isniintii uu moobeelkiisa isaga duubay muuqaal uu ku sheegayo inuu xiriir la leeyahay hogaamiyaha isis abubakar al bakhdadi jocom herman ayaa sidoo kale sheegay in guriga ruuxa weerarka geystay laga helay waxyaabo qaraxa laga sameeyo sida gasolin iyo kimikooyin wasiirka arrimaha gudaha jarmalka thomas de mezeria ayaa ku baaqay in ammaan sugid baaxad weyn laga sameeyo goobaha gaadiidka dadweynaha iyo meelo kale gudaha waddankaasi jarmalka saraakiisha jarmalka ayaa ku warramay in ruuxa weerarka geystay uu laba jeer oo horey isku dayay inuu nolosha isdhaafsiiyo uu isdilo balse loo sameeyey tala celin
saraakiisha dalka jabaan ayaa waxa ay sheegeen in inka badan shan iyo toban qof lagu dilay mindi talaadada maanta ah meel dadka lagu xanaaneeyo iyagu dhimir kale ah qaarkoodna curyaamada ay yihiin oo ku taala galbeedka magaalada tookiya iyadoo labaatameeya dad ku simanna dhaawacyo ay soo gaareen warbaahinta dalkaasi jabaan ee n h k ayaa waxa ay sheegayaan in booliisku ay qabteen ninkaasi tooreyda ku hubaysnaa kadib markii uu naftiisa damcay inuu dilo waxaa loo sheegay lagu sheegay ninkaasi inuu yahay wiil lix iyo labaatan jira oo horey uga shaqayn jira meeshaasi sida wakaalada wararku ay iyadu tabinayso waxaa sidoo kaleeto warbaahinta kale ee dalkaasi ay tabinayaan in ninkani ka shaqaynaya goobtaasi markii uu weerarku geystay labadii iyo bar aroornimo markii wakhtiga waddankaasi ay ahayd laga warhelay in uu toorey dadkaasi ku dilaya markaasina booliisku ay dadka ugu waceen halkaasi oo laga qabtay markii dambe
halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa v o a dhegaystayaal subax wanaagsan nin dhallinyaro ah sidaad wararkeena ku maqlayseenba oo waddanka jabaan jooga gaar ahaan magaalada tokiyo ayaa weerar muddo loo adeegsaday waxa uu ku dilay dad ka badan shan iyo toban qof isagoo dhaawacay labaatan kale ninkaasi ayaa weeraray meel dadka lagu xanaanayo gaar ahaan dadka dhimirkala dadkaan iraahdee curyaamintahi aan lixaadkooda dhammayn boliiskuna ayuu isku dhiibay markii dambe gacankudhiglahaasi oo sheegay in ay baarayaan arrinkani sababta ka dambeysa zaare cabdiaxmed ayaa khadka telefoonka magaalada tokyo ee waddanka jabaan kula xiriirtay cabdifataax cabdulaahi warsame oo ka mid ah soomaalida magaaladaasi ku dhaqan waxna weydiisay bal siday wax u dhaceen
saar waa mahadsan tahay dadka dhintay oo ku dhintay meeshaan lagu xanaanayo dadka oo dadka dhimirka waxa si ka yihiin waayo meesha marka dadka dhintay ilaa hadda qiyaasta booliiska report gareeya sagaal iyo toban qof baa lagu sheegay dadka dhintay halka dhaawac uu yahay labaatan iyo lix waa gartay bal waxaad iga warantaa ninka falkan geystay oo lagu sheegay nin dhallinyara oo dhowr iyo labaatan jira horena meesha uga shaqayn jiray ma maskaxdaa looga jiraa maxaa ku kalifay ma hadlay waxaa dadkan uu laayay
horta lama xaqiijin in maskaxda looga jirayo in kale lakin waxaa la sheegay on inuu sababaha uu booliiska u sheegay sida sida la xaqiijiyay isagaa booliiska isku dhiibay markuu falka dhameeyey wuxuuna ku andacooyay dadkan inay sidan ufiicnay inay noolaadaanba inay saxeen oo sidaasoo ku andacoonaya sidaan ay ufiicnay waa garta marka isaga markii la qabanayay muxuu ku hubeysnaa oo dadkan uu ku laayay sida hadda warbixinta booliiska kusoo baxaysa waxaa la sheegayaa inuu labadii barkii habeenimo saqdhexe usoo dhacay daaqadana uu kasoo galay sida la sheegay kabacdina muddo soddon daqiiqa uu ku dilay dadkaas markii saddexdii habeenimo la gaarna waa isagoo booliiska iskiisa iskugu dhiibay waa gartay marka wax lala xiriirinayo ilaa iyo haatan falkaasi dilalkuu geystay ama booliisku waxay kaga hadleen ma jirtaa
runtii ma jirta oo saameynteeda hadda kolley waxa waan wax waddanka keliya ku koobano ninkan wax sameeyena waa nin jabanisa oo nin dadka waddanka u dhashay waaye welina booliisku may soo may soo saarin in ninkani maskaxda looga jiray inuu wax kale qolo kale dhiirigelinayso kole ilaa hadda wax news soo bax ma jirta oo ku saabsan ciduu la xiriira waayahay n bal waxaad iga warantaa marka n dad fara badan ayuu dilay oo qudha ka jira sagaal iyo toban qof dhowr iyo toban kale wuu dhaawacay sida la leeyahay isbitaalaada la dhigay marka ninkan falka intaasi in la eg intuu geysanayay miyaan laga soo gaarin booliiska uusa ka agdhoweyn meesha ama ciidamada ammaanka oo kale wallahi saara waa mahadsan tahay runtii waktiga uu ninkan geysanaya waxay ahayd wakti badi dadku la jiifay ahayd meeshuna waxa waaye koley wakti dambe ahayd qaabka kusoo galana waxa waaye nin koley qof meelsha ka shaqayn jira waaye oo yaqaana sida la sheegana asagu sheegana wuxuu kusoo galay inuu daaqad kamid a daaqadaha meesha xarunta centerka lagu xanaaneeyo uu soo jebiyey deetana uu sidaas kusoo galay marka koley wax ka hortegayo amase difaac ku sameey ma jiraan asagoo unba intaas howlgalkiis markuu dhamaystaba wuxuu tegay meesha booliiska waa gartay marka ilaa hadda madaxda magaalada tokiyo iyo guud ahaanba dalka wax waroo laga soo saaray ma jiraan oo intaasi dhaafsiisan
wallaahi runtii sida newska waddanku qorayo dadkii familadii ay dadkan ka dhinteen unbaa hadeertaan meeshii shirku ka dhacay aad aad macnaha u dhooban sida hadda newsku sheegayo welina xaaladdu waa xaalad cusub marka dawladdu waxay isku dayeysaa inay inay dadkii dejiso oo ay xaaladii xakamayso reportka hadda soo baxay oo ugu horeeyana waxa waaye inuu ninkii gacanta booliiska ku jiro baaris baarisna ku socoto sababaha ka dambeeya waxaan marka ilaa hadeerta wax kaleo intaas dhacsisan oo saayida ma jiraan kaasi waxa uu ahaa cabdifataax cabdulaahi warsame oo ka mid ah soomaalida ku dhaqan magaalada tokiyo waddanka jaban isla mar ahaantaasina zaare cabdiaxmed uga waramayey qof dhallinyara ah oo magaaladaasi tokyo ku dilay ku dhowaad sagaal iyo toban qof oo ka mid a dadka lixaadkooda aan dhammayn gudaha meel dadka lagu xanaanayo magaalada ee jaban ku taalla ee tokyo halkaas aad ka dhagaysanaysaan waa v o a
halkaasi aad naga dhegaysanaysaanna waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da subax wanaagsan ayaan mar kale dhegaystayaal hawada idinka leenahay magaalada philadelphia ee gobolka pennsylvania ee dalkan maraykanka waxaa ka soconaya shirweynaha guud ee xisbiga dimuqraadiga oo ay ka qaybgalayaan ergooyin ka socda xisbigaasi dhexdiisa si loo caleemo saaro musharaxa xisbigaasi dimuqraadiga madaxtinimo ee dalkan maraykanka uga qaybgalaysa hillary clinton waxaana clinton ay noqonaysaa haweeneydii ugu horreysay musharax u noqota labada xisbi ee dalkan ugu weyn mid ka mid a haddaba marwada koowaad ee madaxweynaha dalkan maraykanka waa michelle obama senator elizabeth warren senator bernie sanders iyo fuud kale oo aada u tiro badan oo marti sharaf iyo mas-uuliyiinba ay ka mid yihiin ayaa intooda badan ka mid ahaa dadkii furitaanka xafladaasi ka hadlay shirweynaha waxa ayna si weyn u muujiyeen in ay taageersan yihiin hillary clinton inay noqoto madaxweynaha wadankan maraykanka oo ay iyagu ku hanweyn yihiin haddaba khadka telefoonka si toosa waxaa ugu jira magaaladaasi philadelphia halka shirka uu ka soconaya haaruun macruuf oo ka tirsan laanta afka soomaaliga ee v o e da bal haaruun soo dhowo ugu horeyntii waxaad ka warantaa mas-uuliyiinta kulankaasi ka hadlay iyo waxyaabihii ugu muhiimsanaa ay ka hadleen mahadsanid sahra sidaad sheegtay shirkaasi goor dhaweyd ayuu furmay galabta goor dhaweydna waxaa laga jeediyey khudbado isku xigxigay oo aada u kala duwan oo midba midda kale ka qiimo badnayd marka aad eegto dadka hadlay waxaa hadlay sidaad sheegtay marwada madaxweynaha waxaa ka dambeysay gabadha senatarada laga soo doorta massachusetts waxaa ugu dambeeyey oo hadlo hadalkiisa hadda lasoo gabagabeeyey shirkana lagu soo xiray khudbada uu jeediyey benny sonders haddii aan dib ugu laabto marka khudbada ay jeedisay marwada koowaad ee wadanka michelle obama ilaa haatan waxaa laleeyahay waa hadalkii ugu cuslaa khudbadii ugu cuslayd ee laga jeediyey shirkan maanta furmay xalay bay u ahayd soomaaliya xaggana waxay u tahay habeen weli marka shirkaas haddii aan eegno khudbadeeda waxay ku sheegtay michelle obama in ay aada bay u ammaantay marka hore hillary clinton waxay sheegtay gabdhaheeda ay dhashay in ay ku hanweyn tahay raalli ku tahay in ay u jeedaan islamarkaana ay tusaale ka dhiganayaan hillary clinton oo kale oo madaxweynenimadeedu haddii ay madaxweyne ka noqoto wadanka maraykanka ay qiimo weyn ugu fadhido gabdhaheeda waxaa kaloo ay sheegtay hadal dadka iyo mas-uuliyiinta taageera hillary clinton marka ay doonay inay taageeraan ay dhahaan oo ah iyadaan la jira am with her marka hadal aada u qiirada bay ka jeedisay shirka waxay sheegtay in loo baahan yahay waajib tahay dadku inay baxaan oo ay u codeeyaan hillary clinton hillary clintonna loo soo doorto madaxweyneyna wadankan ka noqoto dabcan waxaynu la soconaa sideed sano ka hor iyada ninkeeda oo madaxweynaha hadda talada haya barack obama iyo hillary clinton inay isla jagadan ku tartameen barack obama uu badiyey hillary clinton haatan ay tartamayso laakiin waxay tiri hillary clinton waa inaynu soo dooranaa si barnaamijyadii madaxweyne barack obama ay u sii socdaan waa gartay haaruunoo bal khudbadaha inta badan mas-uuliyiintu ay jeedinayeen waxay u muuqdeen qaarkood dhinaca kale falcelin ay u jeedinayeen musharaxa xisbiga ee jamhuuriga donald trump haddaan soo qaadanoo kaleeto ee markii uu hadlayay ee senator bernie sanders oo isna ahaa sidoo kale musharax la tartamay doorashada isreebreebkina ku haray hillary clinton bal haddaad asna mid iyo laba ka mid a aadna xusuusiso hadaladiisii waa saad sheegtay bernie sanders khudbad aada u cajiib ayuu ka jeediyey meesha midda kale waxaa muhiim ahayd in la xasuusto in bernie sanders taageerayaal aada u fara badan taageerayaashiisuna ay aada u xamaaseyeysan yihiin inay ku jireen qolka shirarka magaciisa ay ku dhawaaqayeen saddexdii daqiiqo ee ugu horreysay oo kale benny sonders wax hadal ah inuu kasoo baxo afkiisa way diideen magaciisa ayay ku dhawaaqayeen qaarkood way ilmeynayeen waxayna muujinayeen inay jeclaan lahaayeen isagu inuu noqdo musharaxa xisbiga dimuqraadiga laakiin hadda ma aha taasi isaguna wuu muujiyey wuxuu u sheegay taageerayaashiisu aada u ammaanay siday ugu soo baxeen sida ay lacagaha ugu aruuriyeen wuxuu sheegay inuu isagu yahay qofka sida aadka u niyad jabsan qof ka niyad jabsanna uusan jirin mar marka ay noqoto inuu usoo bixi waayo ku guuleysan waayo tartanka xisbiga dimuqraadiga oo usoo bixi waayo tartanka madambeysta ee uu la tartami lahaa haddii ku guuleysan lahaa dhinaca dimuqraadiga donald trump marka taageerayaashiisa aada buu ammaanay laakiin wuxuu xasuusiyey doorashadan inaysan ahayn isaga iyo hillary clinton iyo donald trump laakiin ay tahay barnaamijyo iyo siyaasado iyo ajendayaal ka qiimo badan intaasi oo ay ku jirto midda ah in la kordhiyo dadka shaqeeya lacagaha ay ku shaqeeyaan in la kordhiyo dakhliga dadka soo gala in maxaan ku idhahdaa dadka faqriga laga bixiyo waxau aada ugu dheeraada u sheegay in boqol kiiba toddobiiyo afartan dadka wadankani ay faqri ku nool yihiin waxa uu ka hadlay barnaamijka daryeelka caafimaadka oo isagu u ololeynayay in qof walba uu caafimaad lacag la-aan u helo waxa u ololeynaya oo kale uu sheegay qodob ka mid ahaa in qofka ama qoyska qaata boqol kun oo dollar iyo wixii ka yar lacagaha ay ku dhigtaan jaamacadaha ay lacag la-aan ku dhigtaan jaamacadaha marka wuxuu sheegay hillary clinton inay fahamsan tahay barnaamijyadaas inay sii wadayso donald trump dhinaca kale wuxuu sheegay barnaamijyadan inuu kuwa ka duwan u wato oo dadka faqriga kusii haynaya oo maxaan ku yidhahdaa sidau isagu sheegay dadka aan soo dhaweyneyn dadka kala qaybinaya siduu sheegay diin ku kala qaybinaya midab ku kala qaybinaya marka hadal aada u qiimo badan buu ahaa ugu dambeynna hadalkiisa wuxuu kusoo gabagabeeyey hadalkii ay ka sugayeen dhammaan taageerayaasha hillary clinton iyo dadka dimuqraadiyiinta oo ah inuu muujiyo in hillary clinton taageersiiya wuxuuna sheegay inuu aada ugu hanwen yahay hillary clinton inuu taageero muhiimna ay tahay madaxweynimadeeda ku dhisato waa gartay bal haaruno marka ugu dambeyntii shirkan goormuu soo gabagaboobaya ayaa la filayaa inay hadlaan maalmaha ugu dambeeyase shirkan maanta ayuu sii socon doonaa maalintiisa labaad uu geli doonaa khudbado ayaa laga jeedin doonaa caawa khudbadda ugu muhiimsan waxaa jeedin doonaa caawa madaxweynihii hore ee maraykanka bill clinton oo sayiga hillary clinton ah ayaa khudbad jeedin doona caawa wuu fadhiyey markii khudbadaha ay jeedinayeen berni sonders iyo michelle obama sida muuqatay aada buu ula dhacay khudbadaha ay jeediyeen iyo sida hillary clinton ay isku garab istaageen haddii aan wax yar dib ugu laabto khudbadaha caawa la jeediyey sida aada sheegtay sahray dadka khudbadaha meesha ka jeediyay waxay ka fal celinayeen donald trump hadaladiisii waxaa ka hadlay mid kamida gabdhaha gabadha curyaana ka hadashay meesha hadda kahor waxaa lagu eedeeyey donald trump inuu dadka curyaamiinta uu ku jeesjeesay sidoo kale waxaa meesha ka hadlay mid kamida dadka ajnabiga ah dibadda ka yimid wadankan ee iyagoo yar halkan waalidiintooda ay keeneen ee doonaya in wadankan ay sii joogaan dadkii sharciga kumeel gaarka uu siiyey barack obama oo kale marka dad aada u kala duwan baa ka hadlay berni sonders haddaan soo qaadano qofka kusoo dhaweeyey khudbadda wuxuu ahaa congressmanka ama mudanaha laga soo doorto gobolka minnesota oo ah nin muslima ninka uu kusoo dhaweeyeyna waa berni sonders oo waa asalkiisa yuhudiya aad baad u mahadsan tahay haaruun macruuf oo khadka telefoonka si toosa uga jiray magaalada philadelphia ee uu ka socdo shirweynaha qaran ee xisbiga dimuqraadiga haddaba ergada ka qaybgalaysa shirkaasi soomaalida maraykanka ayaa ka mid ah waxaana ka mid ah xubnahaasi cabdul axmed iyo asad cali waciid oo labaduba ka yimid gobolka minnesota ee wadanka maraykanka waxaana ay la hadleen idaacadda v o eda haaruun macruuf oo ka tirsan v o a kuna sugan shirkaasi ayaa waxa uu waraystay labadaasi ergo waxaana hadalka ku horeynaya cabdul axmed
waxaa aniga igu muhiimsan hadda meeshan conventionkan aan joogno waxaa ugu muhiimsan party unity inaan partiga isku keeno si aan xisbiga la mideeyo oon ninkan donald trump aan maxaa lahaa in laga raayo ilaahay hadduu idmo ma ka rayn kartaan donald trump taageerayaal badan buu leeyahay waan ka rayni karnaa waana arki doontaa insha allah biin ilahi alkariim waana laga rayn doonaa maxaad is leedahay waa looga rayn karaa xisbi ahaan maxaad uga rayn kartaan donald waxaan uga rayni karnaa waxa waaye messajkiisa waa message maxaa lahaa fariintiisu dadka maaragta u sheegaya waa fariin oo ku ku maxaa lahaa asalkiisa xumaan ah xun xumaan ka socda anagana messagekeena waxa waaye message maaragta maxaa lahaa shacbiga dhan maaragta dantooda ah oo maxaa lahaa u faa'iideynaya u danaynaya waayo waan kugu soo laaban doonaa waxaad aad u ii sheegtaa wax yar maxaad raje maxay uga dhigan tahay doorashadani dadka idinkoo kale asal ahaan ka soo jeeda dibadda ee qaxootiga wallaahi horta annagu haddaan dannahay dadka maraykanka ee ku nool ee siba minnesota ama maraykanka oo dhan ee soomaalida ah waxay noo tahay opportunity aad u weyn waayo waxaanu maanta fadhinaa oo ilaahay aniga iyo cabdul iyo mataqaanaayey iyo samakaab iyo fartuun iyo mataqaanaayey ilaahay noo siiyey nasiib noo siiyey inaannu goobjoog ka noqonno meeshii madaxweynihii maraykanka lagu caleema saarayey ama lagu indhoorsi garaynayey waxaanan aaminsannahay su-aashaadii ahayd si aad u dhifiid garayn kartaan donald trump waxaan aaminsannahay donald trump wuxuu matalaa oo keliya hal qayb oo waddanka maraykanka ah waad og tahay waddanka maraykanka maanta almost forty percent waa people of color ama dadka la yidhaha minorityga hal waad artay markaad daawanayso tv-ga dad un waxaa fadhiya isku color ah annaga conventionkana waa total different it reflects maarata wuxuu matelayaa dhammaan shacabka maraykanka hadday noqon lahayn brown black latino white everyone all the religions way joogaan marka annaga waxaan nahay unity xisbi ah xisbi shacabka maraykanka o dhan matela ayaguna waa xisbi matela dad khaas ah masaa daraaddeed annaga ka gulaysanayna sida obama uga gulaysay oo kaleeto waa garta su-aasha kale la isweydiin kara waxa weeyaan qofka ku guulaysta doorashadan soo socota ama hillary ha ahaato ama donald trump ha ahaato muxuu ka bedeli karaa siyaasaddii soomaaliya iyo siyaasadda africa midkee u wanaagsan siya- africa wax ka qabashadeeda iyo xasrada adduunka
anaga soomaaliya haddaan nahay waxa danno ah, waa hillary clinton Ah, already ah, donald trump waa maqasheen inuu ka hadlay soomaalida maaragtay maxal lahaa inuu maxal lahaa ah, yidhi hadal hadal xun uu yidhi maxal lahaa soomaaliya waa ka takhluusaya meel kastay joogaan ama minnesota ha joogaan ama meeshay rawana inkastoon aad loo xaqiijin Ah.
isagu dadka muslimiinta ayaan ka mamnuucayaa buu yidhi Ah, halkan maya, walla inkastoo huwa- hadda uu bedela hadalkaa uu yidhi meelaha ay ka yimaadaan dadka argagixisada Um, waa run laakiin waxa waaye hadalka soomaalida wuu irin wuxuuna ka hadlay maaragtay maxalla waxaan ah, um, terrorism ku ka hadlayay laakiin waxa waaye magaca soomaalida uu isticmaalay waxa waaye he did not uh, um, musa musan kala saarin wuxuu waaye Sooma- magaca soomaali uu iri Waa gar- waxyaabaha uu sheegaya wax ma ka jiraan ee ee ka mid tahay dadka qaxootiga faraha badan la soo galay iyo xuduudihii waddanka maraykanka inay jilicsi wax ma ka jiraan wax kama jiraan because waxa waaye run ahaanti markii la fiiriyo maxaa la dhahaa majority badana waxa waaye markii wax uu ka hadlayo wuxuu ka hadlaya majority Uh, majority markii laga hadlo waxa waaye kaxootiga ama dadka maxaa la dhahaa waddanka soo gala waa- waa waa aniga iyo asad oo kale waa dad maxaa la dhahaa shaqaysta businessyole oo maxaa la dhahaa waddanka maaragta wax tara uh, for the most part waa garta bal adigu rajadaada iyo waxaad rajaynayso inay ka soo baxaan shirweynahan iyo dadka ka hadli doona Een, horta xisbiga dimuqraadiga runtii caawa waxaa hadli doona barni sanders michelle obama beri dambe waxaa hadli doona ninka keliya muslim ee ku jira koongareeska maraykanka ku jira keith ellison baa ka mid a dadka isku hadli doona gabarnarka annagaa ka mid a mark dayton obama hadli doona habeenka khamiista hillary clinton baa hadli doonta waxaan aaminsanahay hillary clinton mar kasta horta ay timaado een, minnesota waxay timaadaa neighborhoodka aan ku nool lahay ama soomaalida badiysiya sira riverside oo kaleete way timid hadda ka hor kafee shaabyadeennay timid way soo booqatay donald trumpna de ayadii waxay isu yihiin yacni waxaan lasu soo dhoweyn karin runtii qof kuu imanayo inaad jirto og diintaada aan kugu nacaynin kalarkaaga aan kugu cusraysanaynin sida hadda muuqata iyo qof la soo taagan bannaanka marka waxaan aaminsanahay hillary clinton hadday soo baxdo inay tahay qof aanu wax u sheegi karno ase delegate ahaan ase xisbiga qayb ka mid aan ahaan haddaan golihiisa dhexe qaar kalena ku jiraan iyo haddii kaleba inaan u sheegi karno waxa waddanka soomaaliya iyo mustaqbalka soomaaliya u fiican waxaana aaminsannahay administrationka soo socdaay inuu runtii wax badan ka bedeli doono si ay u wajahaan soomaaliya waa garta hadalka ugu dambeeyaan ku siiyo dadka soomaalida ee codeeya iyo dad kale afrikaanka ee codeeya ee waddanka jooga maxaa ku dheelaya Ah, waxaan ku dhihi lahaa waxa waaye maxaa la dhahaa waxaan u baahannahay in la soo baxo oo maxaa la dhahaa codkiina ah, ah, maxaa la dhahaa dhiwaataan oo si fiican ili maqlo aan ah, maxaa la dhahaa ninkan ah, donald trump inaan ka rayno insha allah waa garta adiguna sidaasoo kale maxaad ku leedahay dadka soomaalida ee codeeya tusaale ahaan minnesota kale imise qofaa codayn karta waxaan dhihi lahaa dadka soomaalida ah ama minoritiga ama east africaanka ah waxay doona bahan noqdaan waa inay soo baxaan oo codeeyaan dadka soomaalida minnesota degan waxaa lagu qiyaasaa ilaa boqol kun sagaashan kun boqol kun waxaa xaqiiq ah labaatan iyo shan kun oo ka mid ihi eligible waxay u yihiin inay codeeyaan twenty five thousandkaas ka mid ihi hadday shan iyo toban ka mid ama labaatan ka mid ay codeyso guul weyn bay inoo tahay marka waxaan dhihi lahaa ha la soo baxo ha la codeeyo yaan guryaha la fadhiin november ha- ilaa ilaa waa in mar la codeeyo codkiina la dhibto cabdulaxmed iyo asad cali oo ka tirsan ergada xubnaha xisbiga dimuqraadiga ee shirka philadelphia ka furmay ka qaybgalayay kuwaasi ahaayeen haaruun macruuf ayayna la hadlayeen waa hagaag waa hagaag mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal shirweynihii dowladaha carabta uga furmay dalka muritaaniya ayaa looga hadlay qadiyadda falastiin warmurtiyeed ayaana laga soo saaray shirkaasi haddaba wariyahayaga magaalada qaahira xuseen cusmaan saxnuune ayaa warkaa inoo haya warmurtiyeedka ka soo baxay shirweynaha toddoba iyo labaatanaad ee dowladaha carabta ee lagu qabtay magaalada nawaagshood ee caasimada dalkaasi muritaaniya ayaa lagu soo dhoweeyey hindisaha nabadda ee dowladda faransiiska oo ku baaqayay in shir caalami ah loo qabto dowladda israa'il iyo maamulka falastiin xogayaha guud ee jaamacadda carabta al sayid axmed abulgeyd oo akhrinayay bayaanka ka soo baxay kulanka ayaa sheegay in dowladaha carabta ay soo dhoweynayaan dadaalada nabadda ee dowladda masar ay ku doonayso in lagu dhammeeyo qadiyada reer falastiin iyo weliba hindisaha dowladda faransiiska ee ah in shir caalami ah loo qabto khilaafka u dhexeeya falastiin iyo israa'iil warmurtiyeedka shirka dowladaha carabta ayaa ugu baaqay beesha caalamka in ay fuliyaan heshiisyada caalamiga si israa'iil ay uga baxdo dhulka ay ka haysato dalalka carabta gaar ahaan buuraha golan hights iyo koonfurta lubnaan bayaanka ayaa sidoo kale dowladaha yemen iyo libiya ugu baaqay inay ka qayb galaan shirarka nabadda ee lagu doonayo in lagu nabadeeyo dalalkaasi si loogu guulayso waxa loogu yeeray kooxaha argagixisada waxaan rajaynaynaa in xiisadda siiriya lagu dhammeeyo wadahadal siyaasi ah si loo ilaaliyo midnimada dalkaasi ayaa lagu yiri warmurtiyeedka dalalka carabta ee lagu soo gebagabeeyey dalkaasi muritaaniya shirweynaha dowladaha carabta ayaa lagu soo dhoweeyey horumarka dowladda federaalk soomaaliya ay ka gaartay dhinacyada dib u heshiisiinta iyo dhismaha hay-adaha dowladda gabagabada bayaanka ayaa lagu diiday faragelinta shisheeyaha ee ka dhanka ah dalalka carabta iyadoo si gaar ah loo diiday faragelinta dowladda iiraan shirka carabta oo inta badan hogaamiyaasha dalalka carabta aysan kasoo qaybgelin sanadkani ayaa lagu soo gebagabeeyey muddo maalin keliya halka shirarkii ka horeeyey ay socon jireen muddo laba maalmood ah shirweynaha dowladaha carabta ee lagu soo gebagabeeyey dalkaasi muritaaniya ayaa noqonaya kii ugu horeeyey oo halkaasi lagu qabto tan iyo markii la aasaasay ururka ay ku bahoobeen dalalka carabta sanadii kii xuseen saxnuuni v o a qaahira
mahadsaned xuseen haatanna kusoo dhowaada codkii baxsanaa muuse ismaaciil qalinle ee bahur raxmada iyo heeskii dardaaran
tahay cabdi xasan dige heesaasi basra ayaan kusoo gebagabeynaynaa idaacaddiyadii subaxnimo waxaan ka cudur daaranaynaa in zaara cabdi axmed ay idin sheegtay heestii muuse ismaciil qalila inaad dhegeysan doontaan hase yeeshee maalmo kale ayaad dhegeysan doontaan idaacadda saaka waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo zaara cabdi axmed tan iyo kooda iyo barka duhurnimo dhammaantii isku duban waxaan idinkala tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe xiise le nabaadiino
barbarka jirtaayo oo jirtaayo oo jirtaayo gaabadigooba barbarka jirtaayo oo jirtaayo oo jirtaayo gaabadigooba جعيل كان